wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare oo ay weheliyaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa kormeer ku tegay boqda beexaawo halkaasu ay ka socdeen howlaha xiritaanka boqda boqda beexaawo ayaa muddooyinkii dambe ka mid aheyd meelaha ay ka jirtay dhibaatada la xiriirta biyaha fadhiya iyo saameyntooda ku aadan deegaanka iyo dhulka wax soo saarka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa dadaala badan waxay gelisay sidii buqdaasi loo xiri lahaa si looga hortago waxyeelada ay u geysato beeraleyda iyo deegaanka intuu kormeerka socday wasiir ku-xigeenka ayaa kulan la yeeshay guddoomiyaha tuulada beexaawo iyo odayaasha deegaanka guddoomiyaha tuulada ayaa xusay in wasaaradda ay kasoo baxday ballanqaadkeedii islamarkaana ay si hufan u qabatay shaqadii xiritaanka buqda maanta aada iyo aadaan ugu faraxsannahay arrintan wax badan waxaa ka qayb qaadatay wasaaradda waraabka hirshabeelle wasiirka beeraha iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiirka iskuduwaha beeraha aad iyo aad waxaan aad uga faraxsannahay haddii aan nahay odayaasha ee tuulada bayaxaaw dhammaan bulshada kala duwan culimo awdiinka waxaan uga faraxsannahay buqdan wax badan dhibaato badan ayaa noo deysatay dadkan dad masaakiin oo beeraley ay iska ahaayeen ebel dhul ay iska tabaca jireen fasalladan waxaa dhacday afar fasal inay biyo ayna saameeyaan gurihii qaarkeedna ay dumeen dadkan dad masaakiin ay iska yihiin gacantooda ay waxba ku jirin maanta waxaan uga faraxsannahay wasaaraddii beeraha hirshabeelle inay arrintan ay naga ballan qaaday ay tiri haddii bayaxaaw waxaa idin ballan qaadaynaa hay-ad kasta haddii ay timaado inay bayaxaaw kow ay ka tahay namber kow ay tahay ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare ayaa muujiyey siduu ugu faraxsan yahay in ballanqaadka ay sameeyeen ay fuliyeen buqdana ay si rasmiga loo xiray wuxuu xusay in wasaaraddu ay sii wadayso dadaalada lagu horumarinayo kaabayaasha muhiimka ee beraleyda si loo xoojiyo wax soo saarka iyo horumarka deegaanka waxaan ka ballan qaadnay in sida ugu dhaqsiyaha badan markay biyaha ka baxaan wax laga qaban doono waxaa farxad noo ah maanta markayna ballantii aan fulinay oo ay hawsha socoto runtii buqdan bayaxaa waxay ahayd buq aada u weyn marka laga reebo buqdii hurwaa buqdii labaad ayay ahayd waxaa ilaahay mahaddiisa ina buqdii hurwaana la xiray oo lagu mahadcelinayna shacabka beeraleyda ahaa ee arrintaas gacanta weyn ka geystay buqdii labaad degmadan jowhar ka socotay iyadana maanta waa hawsheedu ay meel fiican marayso waxaan rajaynayaa in meeshaas la buuxiyo kadibna shub la saaro oo si aysan mar dambe biyo ugu soo bixin marka arrin aada loogu farxo waaye waxaan ugu baaqaa dhammaan beeraleyda hirshabeelle iyo shacabka hirshabeellaba inay arrintaasi fatahaadaha waa arrinta ugu khatarsan ama waxyeelada gaarsiisa beeraleyda inaan si taxadir la ugu wada shaqayno wixii laga shaqeeyay in la ilaalsado xiritaanka buqda beexaabo ayaa la filayaa inay saameyn toogan ku yeelato bulshada deegaanka maadaama ay ka hortagto waxyeelo ka dhalan karta biyaha fadhiya korna u qaadi karta fursadaha beeraleyda si ay u helaan dhul wax soo saar leh oo badbaado u ah dalkyadooda